magaalada baydhabo weliba ka qabsoomay shirka saddex biloodlog eh ee iyo weeldhadaayaan guddigii farsame ee arrimaha halka waara kaasuuna shir guddoomiyaaya agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shirkii weliba gobro ku hayay guddoomiyaha guddiga dadkaha barakaya ee koonfur galbeed iyo agaasimaha arrimaha halka waara ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed shirka kureed agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed yacquub isaaq xuseen iyo nukwerbi walyaabay kulanka diiradili ka saaray maanta waxaa wasaaradda qorsheynta noogu qabsoomay shirkii saddex biloodlaha ahaa ee guddiga farsamo ee arrimaha xalka waara kaasoo looga arrinsanayay ajendayaal aada muhiim u ah dabcan si aad la socoteen bishii abriil sanadkan wasaaradda qorsheynta waxay qabatay kulan weyn oo looga tashanayay arrimaha ku saabsan wadiiqooyinka xalka waara kuwaasoo la isugu keenay dhammaan stakeholderska ka shaqeeya haddii ay ahaan lahaayeen hay-adaha dowladda hay-adaha international partnerska ee nagala shaqeeya iyo kuwa localka ah iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan shirkaas waxaa lagu lafaguraya lagu faaqidayay caqabadaha haysta barakaacayaasha ku nool deegaanada koonfur galbeed fursadaha ay haystaan iyo maxay ahayday sidee way forward wax looga qaban karaa marka maanta waxaa isugu imaanay shirkaas noo qabsoomay bishii abril inaan u sameyno validation aan soo bandhigno warbixintii ka soo baxday aan u qeybino dhammaan stakeholderska si ay ayagana inputkooda ugu daraan saas si la mid ah waxaa magaalada muqdisho lagu qaban doonaa asagoo national level ah oo dhammaan stadyada ay kasoo qeybgeli doonaan marka shirkeena maanta intaasuu ku saabsanaa wuxuuna ku dhammaaya si guul ah shirkin saddex biloodlig eh iyo weeladaayan guddiga farsame arrimaha halka waara iyo lakuka hadaleh arrimiyo ku mid ayiin sidii dadkaha baraka ay lanku suubila ay ridandejiyow halka waaran lanku diiri lahay